kitaabu siyaami soomkii kitaabkiisii haada kanu maxaluhu waa maxalkiisii halkan sooman ka gelaynaa soomka luqada carabiga imsaaq a lagu yidhaahdaa joogsasho can shay laga joogsado sida ilaahayba qur-aanka ku yidhi markuu ka hadlayay maryamo binti cimraan inii nadartu liraxmaani sawma anugu alle waxaanu nadray aamus falan ukalima alyowma insiya banu aadan maanta la hadli maayo laakiin sharciga waxa lagu yidhaha alimsaaq can ilmuftiraat qofku inuu ka afhaysto wixii qofka afurinayay marka aadu soonku u qiimo badan yahay wuxuuna kulansadaa saddexdii sabarka asabru calaa daacati illah inuu daacad alle qofku ku sabro oo soonkii ku sabro wasabru can macaasi illah ilahay macaasidiisa inuu ka sabro wasabru calaa aqdaari illaahi almu'lima ilaahay qadarkiisa xanuun kaleo gaajada inuu ku sabro alxadiidu taascu wa sabcuuna bacda almia xadiiska toddobaatan iyo sagaal iyo boqol ka gadaal marwiyan waxaa laga wariy can abi hurayrata radia allahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa taqadamuu ha kala hormarinina ramadaana ramadaan bisawmi yowmin maalin soonkeed ow yowmayni ama laba maalin soonkood ilaa rajula nin un maahane kaana ahaa yasuumu mid sooma sawman soom falyasumkaas ha soom xadiiska nabigeena suuban sala allahu alay slm wuxuu leeyahay ramadaanka markuu dhala rabo maalin ama laba maalmood ka horeyda soomna kasii hormarinina laba shay midna looma sii soomi karo si aad u joogto shacbaan u afuraneed markay laba maalmood ramadaan ka harto inaad tidhahdo soon sunnahan iska sii sooma oo sii bilaaba oo labada maalmood oo ka dhiman si aanoo soonka la qabsaday in ramadaanka u dhasho lama ogola waxaan kaloo la ogolay inaad tidhaahdo maruu dhalanayo bishaan lama yaqaani intii maalin ramadaan aan cuni lahaa laba maalmood ixtiyaad oo dadaal aan kasii hormarina ama hal maalin xaaraan wey waxaas sababtoo ah dariiqii shaaricu uu yidhi ha lagu soomaad khilaafsanta ilaa shaaricu laba shay waa arki doona ayuu yidhi ha lagu soomo bisha aragtideeda iyo markii shacbaan inta la tiriyo soddonkeedu dhammaado la hubsado haddaad markaa wax kale kusii soomto waxa weeyaan waxaad khilaaftay dariiqii uu shaaricu u jiday in lagu soomo marka ma banaana laba maalmood ama maalin in laga sii hormariyo ramadaanka qof loo ogolyaha jira waa maxay qof awal iska lahaa soon sunnahos oo dariiq ku socda oo mithaal wuxuu soomi jiray khamiista ama isniinta oo kale ramadaankii maalinkii ka horreeyey ayaa isniin noqday ama khamiis noqday waa sooma qofkaas ilaa waxay ugu soo aaday sunnadiisii kaas waa kale so lakin qof kale looma ogola laa taqadamu ha kala hormarina ramadaan bisawmi yowmin aw yowmayni ilaa rajula nin maahan kaana ha yasuuma mid sooma sooman soom falyasum ha sooma weliba maalinka shacbaanka u dambayda oo cirka daruurtu ku aadan tahay oo ramadaan inuu dhantay dhashay in kale aan la ogeyn waxa weeyaan yowmu shakiyaa la yidhahdaa nabi maxamedna waa caasiyey qofka sooma lamaba ogola maalinkaas alxadiidu thamaanun xadiiska sideetane iyo bacda almia boqol ka gadaal marwiyan waxaa laga wariya can cabdillahi bni cumara radia allahu canhuma qaala cabdullahi bni cumar wuxuu yidhi samictu rasuula allah rasuulka ilaahay aan maqlay sala allahu calay wasalam yaquulu xaaluu leeyahay idaa ra'aytumuuhu haddaad bisha aragtaan fa suumuu sooma wa idaa ra'aytumuuhu markaad aragtaan shawaalna fa afdiru afuro idaa ra'aytumuuhu ramadaan markaad aragtaan fa suumuu sooma wa idaa ra'aytumuuhu shawaal markaad aragtaanna fa afdiru afura marka halkaas muxuu nabigu noogu caddeeyey sala allahu calayh wasalam waxa weeyaan waxa soonku ku sugnaado ama afurku waa aragti waa in bishii ramadaan la arko markaasaa la soomi karaa ama bishii shawaal waa in la arko markaasaa la afuri karaa aragtidaasna ma ahan qof walba ha arko qof muslima oo muslimiinta ka mid oo ku fasiray ma jiro qof walba maalinku arko ha soomo sababtoo ah dad indha yaraa jira oo bishu ilaa ay afar gaarto aan arkin ama saddex saddex ilaa ay gaarto dadaan arkinaa jira dadkaas ma waxa lalehy saddexdaa kala qabsadeen dad waxaaba jira indhalaaba ma waxa lalehy kuwaas lagumaba laha waxaa jira dad xabsi ku jira kumanaan boqolaal kuna ma waxa lalehy kuwaasna laguma laha waa wax aan qof muslim weligiis ku hadlin qof walba asagu marku arko waa maxe waxa weeyaan hal qof oo muslim ah oo caadilah waa inuu arko cabdullahi bni cumar anaa arkayuu yidhi nabigaan u sheegay nabigu dadki waa amray hal qof oo muslima caadilah hadduu arko oo uu sheego waxa weyan waa lagu soomaya masaladaas waa mid waxaa kaloo lagu soomi kara tana fa in qumma haddii la dabool calaykum korkiina faqduruu qadara lahu shahriga bilqadara bilqadara waxaa loola jeeda riwaayad kala caddaynaya bukhari muslima oo waxay fa akmilu ciddata shacbaana talaatiina shacbaan tiriya haddii maalinta ay bisha shacbaan soddonka habeenkay tahay laba maadaa dhici karta inay sagaal iyo labaatan ku dhammaatay oy maanta ku ekeed oo caawa ramadaan dhasho iyo inuu habeenkii shacbaan u dambeeye yahay oo shacbaan soddon ku dhammaana labada waa dhici karta habeenkaas cirka haddii laga arki waayo bishiio daruuro isku aadido shacbaanka tiradiisa dhammaystira soddonku markuu dhammaado la fiirima maalinka dambe ramadaan maxaa yaele waa laogaya bil muslim oo koob iyo soddon ma jirto marka haddii shacbaan soddonkiisa la tiriyo horaa laga soomiya yaan ba loo jeedin bishii waa xug waa arrinta labaadoo lagu soomo marka wa xadiiskaasaa dhameeyey waxa lagu soomaa waa labadaas in bishii ramadaan la arko waa lagu soomi karo hal qofa muslima caadilu arko waxa labaad oo lagu soomi karaa waa in shacbaan inta la tiriyo la hubsado soddonkeedi inuu dhamaado waa inuu dhamaado mid ayaa jirta masale aad u dhib badan meeshaan marka la joogo ikhtilaaf almadaalic dad waxaa jirta qoraxdu isku mar aysan usoo bixin isku marna u dhicin soo bixidaana laga hadlaa xugun maleedo ictibaar maleedo waa la og yahay dad badan ayaa jira oo qoraxdu isku mar aysan usoo bixin ee ictibaar maleeda oo dad aan qoraxdu isku mar usoo bixin haddii qolo kamidu bishii aragto qolada kale ma la soomayda masaladaas waa masale khilaafi ah waxaana weeye haddaan soo gaabino qof walbaaba culimmada dalka uu joogo jooga sida ay rajaxaan inuu ku raaco dawada ugu dhow waa dawadaas ka ani ahaan waxaan u arkaa sida sawaabka inay tahay ikhtilaafulmadaalic inuu ictibaar leeyahy oo mathalan annaga haddii laga arko bisha meel aan qoraxdu isku mar noo soo bixin la soomi mayno waana xadiidka saxiilmuslim ku yilla kuray ayaa tusaya oo saxiilmuslimka ku yillay waana ku cadda qiyaaskuna sidaasuu tusaya oo mathalan hadeer hadeer imaaraadka oo kaleeto salaada subax markay u dhalato waajibay ku tahay inay tukato annagana waktigaas waa habeen salaad inaan tukana waajib iska daay nooma banaana waxa ictibaarkaasna waa ikhtilaafulmadaalic marka waa masale aan khilaaf ka jirin masaladaas waxa weeyaan markay salaaddu ayaga u dhalato annaga habeenay noota ayaga waajibay ku tahay annagana nooma banaana miyaysan ictibaar lahayn marka hadday ramadaan marka u dhasho annagana uusan nooma dhalana dhihi karna marka masaladaas masale oo runtii cad weya masaladaasna aad ayuu waxa weeya runtii uu masaladaas uu baraarujiyay sheekh maxamed salix uthaymiin kitaabkiisa qiimaha badan ee sharxul mumtica qofkuna aad ugu qanci kara hadduu aqriya islaaya laakiin calaa kulli xaal maadaama masale khilaafiya ay tahay qofka culummada gobolkiisa joogta ama dhulkiisa joogta inuu waxa weeyaan uu masalada uga dambeeyo oo siday rajaxaan uu ku raaco sida ugu fiican waa taas mideeda kaleeto waa in la ogaada soonka qof walbaa maantu raba inuu iska soomo maaha maantu rabana uu iska ciido waa shicaar muslimiinta ka dhexeeya nabiga wuxuu leeyahay asoomu yawma tasuumuun waalfitru yawma tufdiluun soonku waa maanta muslimiintu soomayaan afurkuna waa maanta muslimiintu ay afurayaan ciidul adxa waa maanta muslimiintu ciidayaan maahan qof walbaaba inuu gooni iskaga socdo shicaarka muslimiinta lagu cayaaro masaladaasna waa masale kaleeto oo aad ay muhiim u tahay in la baraarujiyo marka waxa weeyaan diinkii in waxa weeyaan siyaasi laga dhigo oo kooxihii masaa'ilka isku khilaafsanaa ay waxa weeyaan koox walbaaba kooxda kale nacaybkeed u khilaafto oo ishicaarkii islaamka saas ku baaba'o tacasub kooxaysiya daraaddiis ilaahay ha looga boqo arrintaasna ilaahay qofna yuu la hortegin waa shay farad ah rugni min arkaan islaam ah wixii muslimnimo ka dhexaydo inay waxa weeyaan shicaarkaas wada muujiyaan oo maadaama uu waajib ku wada yahay ay isku si u ilaaliyaan oo isku raacaan sidaas ayaa wanaagu yahay ilahayna xaqa hana waafajiyo wabilahi tawfiiq wsala allahu waslama wabaaraka calaa nabiyina muxamed qof xadiidka wuxuu leeyahy nabiga sala allahu calayhi wasalam can cabdillaahi bni cumra radia allahu canhuma qaala samictu rasuula allahi rasuulka allaan maqlay sala allahu calayh wasalam yaquulu waxaaluu leeyahy idaa ra'aytumuuhu bisha markaad aragtaan fasuumuu sooma marka idaa ra'aytumuuhu damiirka waxaa loo celin bisha ramadaan bisha ramadaan ayaa loo celin bisha ramadaan fasuumu sooma marka markaad bisha ramadaan aragtaan sooma xadiidku wuxuu ka hadlayaa xukunkii lagu soomi lahaa iyo xukunkii lagu afuri lahaa oo lagu ciidi lahaa aragtidaasna loolama jeedo qof walbaa markuu asagu arko ha soomo qof walbaana markuu arko ha ciido fawdada noocaasa qof muslimoo ku fasiray ma jiro xadiidka mana ahan macnihiisa haddii sidaas la yidhaha dad badan oo soonku waajib ku yahanba soomeen maxaa yeelay kumanaan dadaho muslimiin ayaa xabsi ku jira soonkuna waa ku waajib iyagu maba arkayaan bisha kumanaan a indhala soonkuna waa ku waajib mana arkayaan bisha kuwo indhahoodu xoogaa dhex haad iyo haad jira oo bishu ilaa afar ama saddex ay gaarto aan arkin marka xukunkaas laleeyahay markaad aragtaan sooma loolama jeedo qof walba asagu markuu arko laakiin waxaa loola jeedaa qof muslimiinta ka mid ah ee qaangaar ah ee caaqil ah ee caadila markuu arko qof muslimiinta ka mid aho qaangaaraho caaqilaho caadila markuu arko hal qof waa lagu soomi taasna waxaa ku tusaya cabdullaahi bn cumar xadiidkiisii wuxuu yidhi bisha ayaa la fiiriyey ramadaanka dadkiiyaa fiirfiiriyeen anaa arkay nabigaan u sheegay nabiga sala allahu calayhi wasalam waa soomay dadkiina waa amray marka hal qof oo muslimiinta ka mid ah hadduu arko waxa weeyaan oo qaangaar aho caadil ah waa lagu soomayaa marka idaa ra-aytumuuhu bisha ramadaan markaad aragtaan fasuumu sooma waa sidaas wa idaa ra-aytumuuhu damiirkan labaadna wuxuu u laabanayaa bishii oo ah shawaal wa idaa ra-aytumuuhu bisha shawaal markaad aragtaanna fa afdiruu afura bisha shawaal ayada laba qof waa inay arkaan oo axaadiista saxiixa labo ayaa ugu yar inta lagu ciidayo laba qof oo muslimiin aho caaqiliin aho caadiliin aho baaliqiin ah waa inay arkaan markaas ayaa lagu ciiday halkaas waxaan ku ogaanay hal xugun oo ah qaabka loogu ciido aragtida iyo qaabka loogu somo aragtida hal qof ugu yaraan waa inuu arko laba qofna waa inay ugu yaraan aragto midda lagu ciidayo dariiqo kalea jirta oo laguna soomi karo laguna ciidi karo waana kan qeybta dambe oo xadiiska caddayn fa in qumma haddii la daboolo calaykum korkiinao bishii laydinka daboolo faqdiruu qadara lahu bilqadara maxaa loola jeedaa bilqadara oo bishii haddii la arki waayo bil kastaaba oo bilaha muslimiinta ka mid ah sagaal iyo labaatanna way ku dhammaataa mararka gobol soddonna mararka gobol ay ku dhammaataa marka haddii maalinta bishu ay tahay soddonka oo sagaal iyo labaatan tagtay habeenka macnaha oo ay soddon tahay oo sagaal iyo labaatan ay tagtay qoraxdu marka ay dhacdo bishii inay dhalataa way dhici kartaa bil kastaaba inay tii ka dambayda dhalataa way dhici kartaa inaysan dhalan oo tii hore soddonka ku dhammaystiranaydona way dhici kartaa waa habeenkaas habeenka koowaad oo bisha la fiiriya waa habeenka sagaal iyo labaatan inta tagtay soddonka bishu ay tahay maqribkiisaa la fiiriya bilaha marka haddii habeenkaas bishii la arki waayo oo iyadoo la sugaaya ramadaan la arki waayo ama iyadoo shawaal la sugaaya la arki waayo faqdiruu qadara lahu bisha qadara maxaa loola jeedaa culimmada way isku khilaafeen imaam axmed wuxuu yidhi waxaa loola jeedaa dayiquu qadara dayiqu ciriiriyo sagaal iyo labaatan ka soo qaada oo habeenkaas bishii koowaad oo haddii la sugaaya ramadaanna ramadaan kowdiisa ka dhiga haddii la sugaayay shawaalna shawaal kowdiisii ka dhiga saasuu fasiro culimmada kaleetona sida shaaficiyada iyo keyrkoodba waxay yidhaahdeen faqdur waxaa loola jeedaa ay kamilu ciddata shacbaan waxa weeyaan bishii shacbaan cadadkeedii kamila sidaasaa loola jeedaa sida sawaabkaana waa sidaas dambe in loola jeedo tirada dhammaystiroo soddon dhammaystira sidaas weeye ilaa bishii hore yaqiinay aheed yaqiina loo hubay inay baaqi aheed inay jirtay marka yaqiintaas waa in lagu sugnaado ilaa la hubiyo inay dhammaatay marka faqduru lahu waxaa loola jeedaa bisha dhammaystira tiradeeda oo kamilulciddata halaaina weye tirada soddon ka dhiga sidaas inay tahayna waxaa tusaa xadiiska muslim oo uu nabigu yidhi sala allahu alay slam fa in uqmiya calaykum haddii laydinka daboolo faqduruu lahu halaaina soddon u qadara saasaa sariix xadiisku ugu yahay bukhaarina wuxuu leeyahay fa akmilu lciddata halaaina dhammaystira tirada soddon ku dhammaystira marka sida labaad oo lagu soomi karo dariiqada labaad oo lagu soomi karo laguna afuri karaa waxay tahay haddii ramadaan la sugayo bishii shacbaan in la tiriyo oo soddonkiisii la hubsado inay dhammaatay mar hadduu dhammaado shacbaan oo la hubsado soddonkii shacbaan inay dhammaato bil lamana fiirinayo lana sugi maayo waa in la soomaa maxaa yeele bil muslim oo ka badan soddon ma jirto ma jirto haddii ramadaan inta kowda laga bilaabo soonkiisa la tiriyo oo la hubsado soddonkii inuu dhammaaday oo tiro lagu dhammeeyana bisha in la fiiriyo inaan la fiirin wax dambe xugunu kuma tacalluqaan la fiiri maya waa laiska ciidi marka haddii habeenka soddonaad mar lagu daro la hubsado bishii soddonkeeda inuu dhammaaday waana lagu soomin waana lagu ciidi marka labadaas dariiqo bis ayaa sharciga ogolyahay taariikhuusan ogolayn kalandaruusan ogolayn wax kaluu ogolyahay maleh in lagu soomo ama lagu ciido waa in bishii la arko ramadaan marka la soomayo oo ugu yaraan hal qof oo muslim aho qaangaar aho caadilho uu arko ama bishii shawaal la arko marka la ciidayo oo laba qof ugu yaraan ay arkaan haddii ay tahay waxa weeyaan la arki waayo waa in la dhammaystiro tirada shacbaan marka la dhammaystiro soddonkiisii la hubsado ramadaan waa la bilaabin iyadoon la arag xataa hadii la rabo haddii ramadaan soddonkiisa la dhammaystirana waa la ciidin yaanba la arag shawaali marka labadaas dariiqo ayaa sharciga islaamka ogoliyay alxadiidu alxaadi wa hamaanuuna bacda almia xadiidka siddeetan iyo koobeeya boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariyey can anas ibni maalikin radia allahu canhu qaala anas ibni maalik wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam tasaxaruu suxuurta fa ina fi suxuuri suxuurta barakatan baraka ku sugan xadiidka nabigeena suuban sala allahu caleyh wasalam wuxuu amray in la suxuurto waxaan marka halkaas ka ogaanay oon ka qaadanay xukunka koobaad oo ah suxuur in layska rabo qofka soomaya waxaa la rabaa inuu suxuurto taasaana diinkii nabiga ah sala allahu caleyh wasalam fa ina fi suxuuri suxuurta barakatan baraka ku sugan waxaan kaloo xadiiskan laga qaadan suxuurtu barakay leeda barako ayay leeda barakadaas way badan taha ibnulmulaqin aliclaam bifawaa'idi cumdati laxkaamka wuxuu tidhi ilaa toddoba barakadaas ka mid a wuxuu ihi barakadaas midda ugu horeyda waa itibaacu sunna waliqtidaa binabiyi sala allahu caleyh wasalam waliqtidaa waxa weeye barakadaas midda ugu horeyda waa sunnada la raaco nabigoo lagu daydo ilaa nabigaa suxuuro jiray dadkana amray marka barako ka weyn ma jirto nabiga raacidii sala allahu alay wasalam qofka suxuurtaa waa qof nabi maxamed raacay sala allahu alay wasalam barakada labaad oo ku sugan waxa weeye mukhaalafatu ahlilkitaab ahlu kitaabka in la khilaafo sababtoo ahlu kitaabka waa soomaan laakiin ma suxuurtaan nabigeena suuban sala allahu alay wasalam xadiiska muslim wuxuu leeyahay faslu maa bayna siyaamina wa siyaami ahli lkitaab aklatu saxar annaga soonka iyaga iyo soonka ahlu kitaabka waxa kala saaraa waa aroorti waxa la cuno oo suxuur ayaga ma laha markaas barakada labaad oo ku jirta waxa weeyaan waa in ahlu kitaabka la khilaafo ahlu kitaabka in la khilaafana waa shay matluub ah oo sharci ah oo maqsad maqaasida sharicada ka mid ah barakada saddexaad waxa weeyuu yidhi altaqawi bihi waannashaad lisawm waxa weeyaan in loogu xoogaysto oo nashaad loo yeesho soomka qofki ilaa suxuurtay wax culaysa dareemi maayo soonkiisa wax soonkiisa wax culaysa ka dareemi maayo qofkii suxuurtay wax culaysa ka dareemi maayo soonkiisa qofkii suxuurtay waa u adkaysa karaa hadhow xataa soonka sunnada maadaama uusan ku dhibtoon waa iska wada kara waa ka caada dhiga kara marka laakiin qofkii aan suxuuran waa ku daciifin waa dhibsan ilaa uu marka dambe awoodi waayo oo ramadaankaasba hadduu dhameeyo uu sunnada iska daayo oo shay dhib badan u arko laakiin qofka suxuurtay nolol caadi oo iska caadi loogu noolon karoon dhib lahayn oo raaxaho macaana ayuu u dareemi barakada afraad oo ku sugan waxa weeyuu yidhi altasabub lidikri illaah wاdducaa waliraxma fa inahu waqtu lijaaba waqtiga la suxuurtaa waa waqti fadli badan waa waqtiga ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala yaa ituugayoon ka aqbalaa yaa wax iweydiisaayoon siiyaa yaa dembi dhaaf iga dalbanayoon u dembi dhaafaa waa waqti aada u qaali ah waa waqti qaali ah marka hadduu suxuur usoo kaco qofkii muslimkaayo soomayey waxay u badan tahay inuu waxa weeyaan ilaahay xuso adkaar akhristo ilaahay tuugo marka sifadaas qaaliga ah ayuu waafiqi barakada shanaad wuxuu yidhi atasabub lisadaqati calaa man yas'alu idaak waxaa dhici karta waqtigaas suxuurta haddaad soo kacdo qof inaad suxuur iyo sidoo wax sadaqaysato waqtigaas qaaliga ah laakiin haddaad hurdaydo sadaqa la bixi maydid tan lixaad wuxuu yidhi tajdiidu niyati sawm fayakhruju min khilaafi man awjaba tajdiidaha idaa naaba idaa naama huma tanabaha waxaa jirta bacdi culamaa yidhaahdeen qofku fiidka hore soonka hadduu niyeysto oo uu seexdo oo uu soo kaco waxaa waajib ku ah mar kale inuu niyeysto inkastoo qowlkaas laga xoog badan yahay haddana qofkii suxuurtay oo soo kacay khilaafka asagu kuma jiro maxaa yale wuxuu u suxuraa barri inuu sooma wey waa mar kaluu niyeysana marka khilaafkaas asagu waa ka badbaadah midda toddobaad wuxuu yidhi altasabub fi xusni اlkhuluq fa inahu idaa jaaca rubamaa saaa khuluqu barakada toddobaad oo ku jirtaa waxa weeye qofku hadduu suxuurto gaajo dareemi maayo badan sidaas darteeda maadaama uusan gaajo dareemayn dabeecadiisu aaday u ficnaana maalintaas uu sooman yahay maxaa yeele qofku hadduu gaajoodo waxaa dhici karta xoogaa dabeecad xumo inay keento gaajadaas oo qofkii soomana afxumo iyo canaan iyo xagxagasho iyo uu la yimaado oo waxa weeyaan dabeecadiisii ay uu xoogaa ay xumaato laakiin hadduu soo suxuurtu iska laban yahay dabeecad xumo horeo uu watay haddaysan jirin gaajo dabeecad xumo ku xambaartaa ma jirto marka soonkiisii musiibadaas dabeecad xumada uga imaan laheedna suxuurtu way ka badbaadin ilaa lixdaas ayuu sheegay suxuurtana alxaafid ibn xajar alcasqalaani oo aad culimmada muxaqiqiinta ka mid a fatxulbaariga mujaladka afraad boqol soddon iyo sagaal wuxuu kusoo naqliyey ijmaac inay tahay suxuurtu inay sunno tahay saas ayuu kusoo naqliyey waxaa mideeda kaleeto uu yidhi xaafidku suxuurtu waxa ugu yar oo ay qofka ugu soo xasilida maan badan inaad feeraha dhigto kaliya wax aad cunto amaad cabto haba yaraadeena wax kastoo qofku ama cuno ama cabo suxuurtii waa ku heli sunnadii barakadiina wuu ku heli xadiiska abi saciidin alkhudriy ayuu soo arooriyey oo nabigu sala allahu caleyh wasalam markuu yidhi assuxuuru baraka uu yidhi falaa tadacuuhu war ha ka teginina markaasuu yidhi walow an yajraca axadukum jurca qof idinka mida walow kababa ha kabado min maain oo biyo ah marka hadduu xataa biyo yar uu qac ka siiyo waxa weeyaan sunnadiina waa waafaqay barakadiina waa helay marka waxa weeyaan inta ugu yaro ama uu cabo ama cuno ayay kusoo xasilayda alxadiiu thaani wa hamaanuuna bacda almia xadiiska sideetan iyo labeeyo boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariyay can anas ibni maalikin radia allahu canhu can zayd ibnu thaabit ayuu ka wariyey radia allahu canhuma labadoodaba allah raadi ka noqday zayd ibnu thaabit ibnu dixaaq annajaari alansaari abu saciid magaalada madiine markuu nabigu yidhi sala allahu caleyhi wasalam zayd ibnu thaabit koob iyo toban sano ayuu jiray kadib caalim ayuu ku noqday qur-aanka faraa'idka asxaabulfatwa ee raasikhiinta saxaabada ragga ugu fatwada iyo cilmiga ragga ugu waxa weya caansan ayuu ka mid ahaa abubakar ayaa ugu yeeray kadibna cuhmaana ugu yeeray qur-aanka inuu jamciyo musxafka ku jamciyo sidaasuuna u jamciyey duulaankii ugu horreeyay ka qayb galeen kii axzaab ayuu ahaa can anas ibni maalik wuxuu ka wariyey can zayd ibnu thaabit markaa saxaabi saxaabi ka warinayo weeye wayna badan tahay taas radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi zayd ibnu thaabit tasaxarnaa waan suxuuranay maca rasuulilahi rasuulka ilahi la jirkiisa sala allahu calay wasalam nabigaan la suxuuranay ayuu yidhi nabigaan la suxuuranay nabigaan la suxuurannay nabigaan la suxuurannay taas marka waxay ku tusaydaa suxuurta in si jamaaciya loo suxuurto wa khaasatan dadka ahlulfadliga ahlulcilmiga ah lala joogo lala suxuurto maxaa yeelay il waxa weeyaan ishaadaad fiican iyo cilmi iyo dayasho fiican ayaa laga heli markaa suxuurta in loo kulmo oo meel iskugu yimaado lagu suxuurto inay iyadu sunanta ka mid tahay wa khaasatan dadka ahlulcilmiga ahlulfadliga lala suxuurto uma qaama nabigu waa istaagay ila salaati salaaddii subax uu istaagay marka way isku dhowaayeen qaala anasa wuxuu yidhi qultu waxaan ku yidhi lizaydin zayd waxaan ku yidhi ka meeqaa kaan ahaa bayna aladaani aadaanka iyo wa suxuuri suxuurta meeqaa u dhexeeyey aadaanka iyo suxuurta taasuna waxay kutusaydaa saxaabadu siday ugu dadaali jireen oo u tatabuci jireen nabiga sala allahu calayhi wasalam aqwaashiisa iyo afcaashiisa inay soo naqliyaan si ay ugu daydaan marka xataa waxay leeyihin qadarkii u dhexeeyey waktiga nabigu suxuurta iyo salaada si ay u ogaadaan waktiga suxuurta ugu fiican oo la suxuurto taasay xataa raadinayaan markaasay yidhaahdeen uu ku yidhi anas yidhi meeqaa zaydow u dhexayday adaanka iyo suxuurta adaanka maxaa loola jeedaa ibnu daqiiqu ciid raximahullah wuxuu leeyahay wadaahir sida cad oo ka muuqata xadiiska ana almuraada biladaani huna aladaan thaani waa adaanka labaad oo marka la adimo cuntadu ay xaaraanta ka noqoto qofka soomaya taasaa loola jeeda saasuu ku fasiray bacdu ku fasiraa jira iqaamada culimmada gobolkood laakiin saasuu leeyahy macnuhuna saasuu u muuqdaa marka waktigaas aad suxuurta cunteen iyo waktiga la adimay meeqaa udhexaydaan ku idhiidho qaala wuxuu yidhi zayd ibnu thaabit qatra khamsiina aaya konton aayadood intii la akriyo udhexayday konton aayadood intii la akriyo wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar caadada carabta waxay ahayd maadaama saacadu aysan jirin owqaadooda acmaasha inay ku qadaraan sida qadru xalbi shaat ri intilalisoo kale ay dhihi jireen fuwaaqa naaqatin hal xiskinteed oo kale xiskinta waxaa loola jeedaa hasha waktigaana la lisay haddana marka labaad oo la lisi karo caana kusoo dhici karaan inta udhaxayda hadee hal aad u ladan tahay oo de barwaaqaysan oo cayilan laba saa waxa dhacda inay iskaga gudlato ama wax ka yarba hadday iska caato tahayna dee waa un wax oo dheeray rabtaa marka hal intii oo waxa weeyaan xiskinteed oo kale saasoo kale wax ku qadara jireen waxay dhihi jireen qaarkood qatra naxri jazuur hilib hal geel intii la qalo oo hilibkeeda la qaybiyo taasna waxbay ku xisaaban jireen laakiin zayd ibnu thaabit waxaasoo taqdiirada waa ka leexday qiraa'atul qur'aan u leexday wuxuu yidhi konton aayadood intii la aqriyo taas marka waxay ishaaraydaa u yidhi xaafidku radia allahu canhu wuxuu ku ishaarayaa uu yidhi waqtigaasu waqtulcibaada inuu yahay waqtu tilaawa waqtu tadabur waqtu ducaa waqtu dikri inuu yahay taasuu ku ishaaraya marka oo waqtigaas suxuurta qofku hadduu suxuurto suxuurtu waa cibaada marka uu ka soo jeesto waa inuu juhdigiisa geliyaa inuu ka faa'iidaysto waqtiga uu haysto oo xuska alle iyo qur-aan akris iyo waxaas uu geliyo waqtigiisa marka konton aayadood oo culammadu waxay yidhahdaan dhexdhexaad ah oon aayadaha dhaadheerna aan ahayn aayadaha gaagaabanna aan ahayn qofka qaarigaha akrinayaana uusan boobna ku akrin uusan tartiil aad u dhaadheerna uusan ku akrin inta la akriyo markaa muddo gaaban oo labaatan daqiiqo ugu badnaan noqon karta intaasaa udhexayday halkaas marka waxaa kuu soo baxday waqtiga la suxuuranaya ma ahan habeenka dhex bartankiisa ma ahan toddoba saac oo habeen ma ahan sideed saac ma ahan sagaal saac waa waqti ay salaadii adinkii dambe ka hartay nus saac ama wax ka yar laakiin aamin aad ka tahay inaad suxuurato intaan adinka dambe kugu dhicin marka aad in loo digdhigo ayaa xadiisku caddaynaya sababto ah maqsadkii laga rabay oo waxaa ka mid ahaa qofkan soonka inuu xoog u yeesho uusan gaajo waxa weeyaan aad u dhibaatayda oo uu soonka la taxamuli waayo inaysan ku imaan taasuna waxay xikmadaas ku dhici kartaa in dib loo dhigo suxuurta laakiin saqda dhexe haddii la suxuurto casho camalay iska noqon masalama aad u muhiima wey masaladaasi alxadiiu thaali wa hamaanuuna bacda almia xadiiska sideetan iyo saddexeeyo boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga weri can caaishata iyo wa ummi salama radia allahu canhuma allah raadi ka noqda labadoodaba ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam kaana rasuulku wuxuu ahaa yutrikuhu kaana wuxuu ahaa shanigu dhe yutrikuhu rasuulka inuu haleelo alfajru subxiga walxaal huwa nabigu junubun uu janaabo qabo ummahaat lmu'miniinka nabiga sala allahu caleyh wasalam zawjaadkiisa sababta loo badiyey xikan badanaa ku jirta waxaana ka mid ah cilmi fara badan oon cid kale ogaa karin inay usoo naqliyaan ummadda waana midka hadda aan dul taagana xadiiskan oo kale waxa weeyaan qofkii janaaba habeenkii ku dhacdo ee berri inuu sooma rabay ee waagu ku baryo intuusan qubaysan xadiidkan wuxuu caddaynaya inaan wax dhibaataha soonkiisa la jirin qofkii janaaba habeenkii ku dhacday waagiya u barya isagoon qubaysan waa qubaysan waana iska soomi nabiga waagaa u baryi jiray sala allahu calay wasalam isagoo janaabo qaba kaana nabigu wuxuu ahaa yudriku inuu haleelo alfajru fajarka subxiga ku dhala jiray walxaal huwa nabigu junubun uu janaabo qabo min ahli eheladiisana uu janaabo ka qabo macna weynay faa'iidina min ahlihi oo waxa weeyaan janaabadaasu ma ahan ixtilaam iyo dhadhabid uu isku dhadhabay sababtoo ah waxa weeyaan ixtilaamka maalinkiiba isagoo hurdaayo qofku soomar hadduu isku dhadhabo oo isku ixtilaamo oo isku januubo soonkiisa waxba u dhibi me waxba u dhibi me marka haddii min ahli aan lagu dari lahayn waxaa dhici kari lahayd in la yidhaahdo waxa weeyaan may waa wuxuusan khiyaar u lahayn oo inta isku qarwo oo waxa weeyaan sidaas waagu ugu baryey laakiin ma ahan waa jina jimaac ehelkiisa oo uu qastay oo habeenkiiya oo waagu ugu baryay isagoon ka qubaysan saasaa waagu ugu baryi jiri uma yaqtasilu nabigu waa qubaysan jiri wa yasuumu waana soomi jiri marka qofkii isagoo janaabo qaba waagu u baryo inuu sooma rabay waxba kama halaysna waa iska qubaysan waana soomi qur-aankana wuxuu yidhi ibnu daqiiqu ciid sidaas waa laga fahma sababtoo ah cuntada iyo cabidda iyo ninkii iyo haweentiisa inay isku xalaal yihiin oo isku galmoo karaan ilaahay habeenkii waa u baneey fii suurati albaqara ilaahay waa u baneey markii ilaahay u baneeyey ilaa salaada subax ay ka dhalato cadaankeedu muuqdo oo habeenka iyo subaxdu ay kala baxaan ayaana banayntaas ilaahay gaarsiiyey wa kuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaydu alabyadu min alkhaydi alaswadi min alfajr saas ilahay leey iska cuna iska caba waxa weeyaan ninkii haweentiisu waa isku xalaal ilaa ay kala caddaanayaan iftiinka maalinka iyo midka waxa weeyaan habeenka sidaasu ilahay yidhi haddii marka loo baneeyey wuxuu yidhi ibnu daqiiq ulciid waxaa halkaas ilaahay uu baneeyey xataa daqiiqadaha ugu dambeeya oo maalan iyadoo laba daqiiqa ka dhacday ka hartay subxiga dhalashadiisa haddii uu dhaco jimaaci ama galmooshadii oo markay ka soo jeestaan hal daqiiqa ka dhimantahay subxiga dhalashadiisa waxa weeyaan waa sawaab iyo dariiq xaqa oo ilaahay u baneeyay ku sugan yihiin mana ka gaaraan inay qubaystaan sabab sharcigu baneeyey wixii ka laasimana xaaraanna noqda waxaana ka laasimaya banayntii la baneeyey ilaa fajarku ka caddaado inay isku banaan yihiin waxaa ka laasimaya in waagu ku baryi karo ayagoon qubaysan oon qubaysba ka gaarinba marka wax sharcigu baneeyey wixii ka laasimaana waa xaq waa xaq marka qur-aankuna sidaas ay u tusaayeen sidaas oo kale waxay culummadu haleeshiiyaan sida xaafid ibn xajar oo kale fatxulbaariga aliclaam bifawaid cumdat alaxkaam ibnmulaqin oo kale waxay haleeshiiyaan sida ixkaam ixkaamka ibnu daqiiq ciid uu ishaaray asna waxa weya gabadha xaylka qabtay haddii aroortii xaylku ka go-o soonkii ay niyeysato ayadoon qubaysan waagu u bariyo waa qubaysankaas iska soomi gabadhii umushaahid haddii dhiiggii ka go-o intaas habeen oo ayadoon qubaysan inta habeenkii soonka niyeysata ay waagu ku beriyo ayadana waa la mid marka gabadha xayl qabta gabadha nifaaska qabta iyo qofka janaabada qaba saddexduba waagu hadduu u beriyo sidaas isku xun yihiin sidaas oo kale weeye alxadiiu raabic wahamaanuuna bacd almia xadiiska sideetan iyo afar boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga weriy can abi hurayrata radi allahu canhu can inabiy nabigu ka wariyey sala allahu caleyh wasalam qaala nabig wuxuu ihi man nasiya qofkii halmaama walxaal huwa saa'imun sooman yaho faakala cuna ow shariba caba falyutima ha dhammaystirto sawmuhu soomkiisa fa inamaa wax kale maahan adcamahu llahu alla quudiye wasaqahu alla waraabiye xadiidkan wuxuu ka hadlaa qofkii isagoo sooman ishalmaama oo cunto cuna ama cunto caba marka uu xasuusto haddii afkiisa cunta ku jirto waajib wey inuu tufa hadduu cuntadaas laqo soonku waa ka bura afkiisa ku jirta laakiin hadduusan afkiisa wax ku jiray uu tufo ama marka uu xasuustay aan afkiisaba waxba ku jirin soonkiisi waa u kaamil waxba kama hadlaysna waa dhammaystira qallana lagama rabo dembina ma gelin kafaarana lagama rabo soonkii sidiisi u wadan cuntada uu cunay iyo biyaha uu cabana waa ilaahay quudin uu siiyey wey quudin ilaahay uu quudiyey oo ilaahay siiyey wey saasuu nabigu leeyay sala allahu alay wasalam xadiidkan bacdulculamaa sida maalikiyada gobolkooda o kale waxay hahdeen falyutima somo soomka ha dhammaystirto waxaa loola jeedaa cuntada iyo cabidda uu sameeyey soonku waa uu ka buray laakiin ha af haysto oo maalinka inta ka hartay ha af haysto looma ogola inuu cunto sii cuno yidha soonka walba iga bura waa iska sii cunaa looma ogola maalinkaasna qalla looga rabaa saasay yidhahdeen laakiin macnahaas xadiidka abu hurayra ee xaakim riwaayadda uu wariyey ayaa aada usii caddaynayda inaan macnahaasu sawaab ahayn ee macnaha sawaabkaah uu yahay soonkii waa u jiraay ha dhammaystirto waxa weyn qalla iyo kafaaraan lagama rabo maxaa yeele wuxuu leeyahay riwaayadda xaakim man afdara fii ramadaana ramadaan dhexdiisa qofkii afura naasiyan xaale u yahay mid halmaansan falaa qadaa calayhi korkiisa qada ma ahan walaa kafaarata kafaarana ma ahan xadiiskaasna xaafid ibn xajar fuluqulmaraan ku xooliy wahuwa wahuwa saxiix waa xadiis saxiix marka taasa cadayday qadana laguma laguma laha kafaarana laguma laha alxadiidu alkhamis wahamaanuuna bacda almia xadiiska siddeetan iyo shan ee boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga weri can abi hurayrata radia allahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi baynamaa waqti naxnu anagu juluusun aan fafadhino cinda nabiyi nabiga agtiisa sala allahu caleyh wasalam id waqtigaas jaahu nabiga waxaa u yimid rajulu nin inagoo nabiga la fafadhinna ayaa nin u yimid fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuulalahi rasuulka allahu halagtu anigu waa halaagsamay waa halaagsamay qaala nabigu wuxuu yidhi maa ahlakaka maxaa ku halaagay qaala wuxuu yidhi waqactu imraatii waqactu cala imra'atii islaamtaydiiyaan ku dhacay walxaal ana aniga saa'imun aan soomanay wa fii riwaayatin asabtu ahli ehelkaygiiyaan asiibay fii ramadaana ramadaan dhexdiisa laakiin riwaayadda dhahayda asabtu ahlii fii ramadaana bukhaari iyo muslim ma warin axmed aa wariyey waana daciif laakiin asabtu ahlii fii ramadaana oo saxiixa bukhaari iyo muslim waxay ka wariyeen min xadiidi caaisha laakiin min xadiidi abi hurayra iyadoo ah axmed aa wariyey waana daciif marka wuxuu yidhi ahalkaygiyaan ku dhacay anoo sooman saasaan ku halaagsamay waxay tusaydaa koow ayadoo la sooman yahay oo nin iyo haweentii sooman maalin ramadaan oo aan cudurdaar lahaynun had hadday masaafir yihin oo labaduba afuran yihiin way isku banaan yihiin amay jiran yihiin oo ay afuran yihiin laakiin ayagoon cudurdaar lahayn ee ramadaan jooga ee sooman inay isku galmoodaan halaag inay tahay taasa xadiisku sariix ku yahay waa shay xaaraan ah oo dembi ah oo halaag ah maxaa yale ninkaas wuxuu yidhi waan halaagsamin nabiga marku u sheegana nabigu ma dhihin wartaasu halaag maa dhihin marka waa arrin xaaraan ah waa xuduudda allo laga tallaabay waa kabaa'ir waxa weeya qof kasta oo muumina waa inuu ka fogaadaa taas waa xukunka koobaad xukunka labaad waxaa nooga cad ninkaas waa ogaa in waxa weeyaan ninka iyo haweentiisa sooman inay isku galmoodaan ay xaaraan tahay wuu ogaa wuu ogaa waa masalada labaad oo halkaas aan ka fahmayn maxaa haduusan ogeyn waa halaagsamay ma dheheen halkaasna mas'ale saddexaad oo aad u qiimo badan oo caqiidada ku saabsan ayaa looga hadlaa masaladaas waxay tahay waxaa la ogsoon yahay caqiidada ahlusunna waljamaaca inay tahay qofka dembi hadduu ku dhaco dembigana uusan ogeyn waxa weeyaan dembigaas dembi qofka waxa weeyaan xukunkii ka dhala lahaa qofka waxa weyan ku sifoobi mayo dembina ka raaci mayo shay oo mukhaalafaahoo sharcigoo la khilaafay ah hadduu qofku ku dhaco isagoon ogeyn isagoon ogeyn waxa weeyaan dembina looga qori maayo xukunkiina ku laasimi maayo oo maalan wuxuu ku dhacay gaalnimo dembi ah mana oga waxaanu inay dembi yihiinba maba ogaba maba ogaba waxa weeyaan qofkaas dembina looga qori maa xukunkiina ku sifoobi maaho gaal noqon ma waa qof muslima maxaa yeele waa ka jaahil alcudru biljahli masalada la yidhahdo wey xadiisteeda iyo aayadaheeduna aad ay u badan yihiin qur-aanka si sariixay ugu jirta waxaa ka mid a ilaahay qowlkiisa ilaah uu yidhi waman yushaaqiqi rasuula min bacdi maa tabayana lahu lhudaa wayatabic hayra sabiili lmu'miniin nuwallihi maa tawallaa wanuslihi jahanam wasaa'ad masiira ilahay wuxuu yidhi qofkii rasuulka khilaafa markii hanuunku u caddaado kadib u fiirso shardigii alla uga dhigay marka qofkan la cadaabayo waa markuu rasuulka khilaafo marka hanuunka u caddaado kadib halkaas waxaa ku cad oo mafhuumul mukhaalafadu uu yahay qofkii rasuulka khilaafay isagoon hanuunka u caddayn oo ka jaahila inaan waxa weeya naarta la loogu goodiyo qofka kale uusan lahayn qur-aanka aada uga buuxdaa sunnadana saasoo kale uga buuxdaa marka halkaas dadka gabal a waxay moodeen oo masale daqiiqa halkaas ku jirta xukunkan mukhaalafo sharciga inuu yahay qofka iyo waxa ka laasimayaba waa inuu ogyahay marka dembiga loo qoray mana ahan saas waxa weeye qofku waa inuusan ogeyn waxaanu mukhaalafaba inay yihin dembiba inay yihin waa inuusan ogeyn laakiin hadduu og yahay qofku waxaan inay mukhaalafo yihiin oo allah iyo rasuul la khilaafay ay yihiin oo dembi ka imaanayo laakiin dembigu intuu gaarsiisan yahay iyo waxa ka laasimaya uusan ogeyn hadduu ku dhaco dembigiina waa loo qorin wixii ka laasimi lahaana waa ku laasimaya oo mihaal waxaan wuxuu moodaa mukhaalafo inay tahay wa ogi allah iyo rasuul la khilaafay inay tahay wa ogi laakiin gaalnimo inay tahay ma oga gaalnimo inay tahay ma oga wuu ku dhacay dembigii gaaluu ku noqona waa ku noqona hadda fiiriya ninkan inay mukhaalafo sharciga tahay arrintan wuu oga mukhaalafo sharciga inay tahay wuu oga allah iyo rasuul la khilaafay inay tahay wuu oga halaag inay tahay wuu ogaa laakiin haddana waxa weeyaan ma uusan ogeyn mukhaalafadan intay gaadhsiisantaho hadduuba nabigii weydiin sala allahu calayhi wasalam marka hadda ninkaas wuu ogaa inay halaag tahay oo ay mukhaalafo sharciga tahay laakiin xukunka ka laazimaya ma ogeynoo nabigiyuuba weydiinaba sala allahu calayh wasalam oo sidaas u yimid waxa ka laazimaya haddana xukunkii ka laazimayey waxa weeyaan wuu ku waajibay marka inta cuquubada ka imaanayda la eg tahay inuu og yahay shardi maahan marka laleeyahy qofkan dembiga wuxuu ku imaanaya oo dembiga loo qorayaa xukunkiina ku sifoobaya markuu cilmi u leeyahay cilmiga waxa weeyaan waa inuu ogyahay waxaan mukhaalafa sharciya inay tahay intaasaa shardiga masle aad u muhiima wey intaas markuu yidhi oo yidhi waan halaagsamay nabigu markuu weydiiyeyna sababtuu ku halaagsaman uu sheegay islaantiisa un ku dhaca xukunka kaleeto oo afraad oo laga qaata meeshaas waxay tahay waxyaalaha laga xishoodo inaan afka lagu cadayn oo sarbeeb loo adeegsado fiiri wuxuu yidhi waqactu calaa imraati calaa imraati islaanteydiyaan ku dhacay asabtu ahli ehelkaygiaan asiibay waa u galmooday ma dhihin waan asiibay waan ku dhacay macnaha in sarbeeb loo adeegsado waxyaalaha afku ka xishoodo taasna akhlaaqiyaadka wanaagsan oo la rabo in la bartay ka mid tahay oo nabiga iyo saxaabada waxa weeyaan ay ummadda bareen faqaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu ahaa sala allahu alay faqaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam hal tajidu mehelaydaa raqabatan qoor tuctiquha aada xoraydo addoon aada xeraydo maheleyda ama midaad lehed ha ahaatood haysatay midaad soo gadi karto lacagaad kusoo gadto ha ahaato ma heli kartaa qoor aada xoraydo qaala ninka wuxuu ihi laa qaala nabig wuxuu yihi fahalta marka halkaas maxaan ogaanay kow kafaaraa ku waajibayda ninka haweentiisa u galmooda maalin ramadaan iyagoon cudurdaar lahayn kafaaraa ku waajibayda kafaaraa ku waajibayda marka halkaas waxaan ka ogaanay ninka haweentiisa u galmooda maalin ramadaan kafaara ku waajibayda kafaaradaas marka shayga ugu horeeya oo waajibaya wuxuu yahay inuu addoon xoreeyo kow taasaa waajib ku ah wax kale laga yeelima markuu taas awoodi waayo aa laleeyahay maxaa kale marka u banaan markaasaa laleeyahay markuu yidhi ma awoodo qaala nabi wuxuu yidhi hal tastadiicu ma awooda an tasuma inaad soomto shahrayni laba bilood mutataabicayn oo israacraacsan laba bilood oo israacraacsan inaad soomto ma awoodaa qaala nabigu qaala ninki wuxuu ihi laa ma awoodo halkaas marka waxaan ogaanay qof ninkii maalin ramadaan u galmooda xaaskiisa shayga ugu horreeya ku waajiba waa addoon inuu xoreeyo hadduusan awoodin oo hadda maba la arkaba sida waktigaan hadda joogno oo kale ama waa joogtaa laakiin asaguna male mana soo gadi karo sida waktigaas saxaabigaas joogay oo kale hadduusan awoodin waxa labaad oo ku waajibaya waa laba bilood inuu soomo oo israacsan oon maalini udhexayn haddii maalin ay ka kala goodo waa inuu haddana soo bilaaba sidaas masale muhiimaan marka halkaas ku baraarujinayna waxay tahay qofkii lagu yeesho soonka nuucaana soonka nuucaana waxa weeyaan dhowr meeloodaa la iskaga yeeshaa ninkaas oo maalin ramadaan xaaskiisa u galmoodaa lagu yeeshaa waxaa lagu yeeshaa ninkii dihaaray xaaskiisa oo ka kafaaro gudanayey waxaa lagu yeeshaa qofkii qof muslima si khadda oo gafa ku dilay sidaasaa lagu yeeshaa waa in aad ku xisaabtanto inaan ramadaan iyo ciid midna kaasoo dhexgelin saas darteeda marka aad bilaabaydo labada bilood tiri bal inta kaa xigta waxaa jirta wax aad ku qasbantao kaa kala goy kara waxaa ka mid ah ramadaan oo kale ramadaan hadduu dhasho kafaaro ma gudi kartid waa in ramadaan laba bilood ka sokaydoo go-anood hubto oo aan khilaaf lahayn haddii ay ka yar ka sokayda haddaad bilowdo ramadaana kaa kala goyn dib waa inaad labadii bilood soo bilowda sidaasoo kaleeto ciidii carafadu hadday soo socoto waa inaad tiridaa haddii laba bilood ka yar ay ka dhimantay ciidda carafada waa qas xaqiiqo inay kaa kala goy tahay isku bilaabi ayadoo laba bilood ka ka dhiman tahay isku bilaabi waa inaad laba bilood oon kala go-ayn oo laisku xidhiiri karo ilaa ciidda ma banaana in la sooma soon ma ansaxayo marka masaladaasna saasaan u baraarujinayna laba bilood oo isku xigta ma soomi kartaa nabigu u yihi sala alla alay slam qaala ninka wuxu yidhi laa ma soomi karo ma soomi karo qaala wuxuu yidhi nabiga sala allahu alay wasalam fahal tajidu ma helaydaa icaama sitiina miskiina lixdan miskiin inaad quudido ma helaydaa lixdan miskiin dhaqaalaad ku quudido marka halkaas maxaan ogaanay qofkii ninkii u galmooday xaaskiisa maalin ramadaan kafaarada ku waajibada koobaad waa addoon markuu awoodi waayo ayay u banaanaaneen laba bilood isku xigta inuu soomo hadduu awoodi waayo laba bilood inuu soomana waxaa u banaanaanayda lixdan miskiin inuu quudiyo waa tartiib wey kafaaradan waa tartiib maahan takyiir saddexda mid kamida samey maaha waa tartiib way kala horeeyaan lixdan miskiin inuu quudiyo mid walba uu siiyo hal mud oo raashina qaala ninkii wuxuu yihi laa ma awoodo dhaqaalama male waa nin faqiir ah qaala wuxuu yidhi abu hurayra oo xadiiska warinaya fa sakata nabiyu nabigii waa aamusay sala allahu alay slam halkaasna xugun kalaa ka soo caddaaday oo wuxuu yahay qofka faqiirka ah ee kafaaradan lagu yeesho saddexdii shayba awoodi waaye ka dhici maydo kafaaradii ee waa markuu awoodo ayaa laga raba markuu awoodo ayaa laga raba taas nabigu waa ka aamusay ma dhihin haddaadan awoodin waa kaa dhacday ord xagga ka bax taasuna masle muhiim fa baynaa waqti naxnu anagu calaa daalika sidaas aan ku suganoo ninkiina halkaas joogo nabigiina uu fadhiyo sala allahu caleyh wasalam utiya nabiyo nabigaa loola yimid sala allahu caleyh wasalam bicaraqin dembiil dembiishoo fii dhexdiisa tamrun timir ay ku sugan tahay dembiil oo ay timiru ku jirto ayaa nabiga loo keenay sala allahu alay slm oo shan iyo toban saac qaada sida riwaayadaha gobolkood tusayaan shan iyo toban saacay qaada marka waa lixdan mud waayo lixdan mud waa intii ninkan laga rabay oo kale qaala nabigu wuxuu yidhi utiya nabi nabigaa loola yimi bicaraqin dembiil fii dhexdiisa tamrun timir ku jirto walcaraqu caraquna almictal waa dembiisha uu yidhi intaas waxa weeyaan intaasoo kale mutrajaalera waa tafsiir oo lagu fasirayo waxa weyan caraqa oo raawigu iska leeya mutrajaalera xadiiska la dhex geliy hadalkii nabiga maaha xadiiskan ka mid maaha qaala wuxuu yidhi nabiga sala allahu alay wasalam ayna saa'il aawa ninkii masalada i weydiinaayey mar dhaweed ninkii masalada i weydiinayay aawey qaala ninkii wuxuu yidhi ana anuu ahaa way kana qaala wuxuu yihi nabiga sala allahu alay wasalam khud qaado haadaa dembiishaan qaado timirtaa fatasadaq bi sadaqe marka waxaa taasuna ay ku tusaydaa dadka muslimiinta inay isku kaalmeeyaan oo waxa weeyaan qofka qofka kale ku saacido adduunkiisa iyo aakhiradiisaba waxay kaloo ku tusaydaa qof inuu ku sii karo kaa bixi karo kudhihi waxaan iskaga bixi kafaaradii fa qaala rajulu ninkii wuxuu yidhi calaa afqara mid ka faqiirsan miyaan ku sadaqeeya minii aniga yaa rasuul alla rasuulka allow ma qof iga faqiirsan ayaan ku sadaqayna oon siina macnaha waa qoys aad u faqiiray ahaayeen oo dhibaato aad u weyn xagga dhaqaalaha ka haysato fawaj wuxuu yidhi fa wallahi ninkii waa dhaartay qofki waa dhaara kara iyadoon la dhaarin laakiin inaad badsato mar walba carabkaaga ku wardiyo lama ogola ninkii waa dhaartay wuxuu yidhi fa wallaahi allaan ku dhaartay maa bayna laabatayhaa haadaa waxaa loo celin madiina madiinatu rasuuli lahi sala allahu alay wasalam maa bayna laabatayhaa magaalada labadeeda shiilamadow dhexdooda ma ahaanin laabataynku kuu fasira marka raawige yuriidu wuxuu ula jeedahu ku yidhi alxaratayn waa mutraj tafsiir weeyaan oo laabata laabada lagu fasirayo waa mutraj xadiiska la dhexgeliyey oo tafsiir ah fa wallaahi allaan ku dhaartuu yidhi maa laa maa bayna laabatayhaa magaalada labadeeda shiilamadow dhexdooda ma ahaanin yuriidu wuxuu ula jeedaa laabateynka alxaratayn labada shiila madow labada shiila madow ahlu beytin qoys ma ahaanin qoyskaasoo afqaru ka faqiirsan min ahli beyti qoyskayga fa daxika rasuululahi rasuulka alle waa qoslay sala allahu caleyh wasalam xataa badad ilaa ay muuqatay anyaabuhu micyihiisi nabiga ilaa micyihiisi muuqdeen nabiga qosol gahgahgahda weyna ma lahayn oo dhoolla caddayn u ahaa qosolkiisu micyihiisi ayaa muuqday waa la tacajubay ninka markii hore ninkaan asagoo murugsan oo halaa waa halaagsamale ayuu yimid waxa weeyan kadibna asagayaaba damac galay inuu dhaqaalo u helo qoyskii taasna waxay kutusaydaa nabiga sala allahu alay slam raxmad ummadda loo soo diray inuu ahaa waxa weeyan siduu ninkaas murugada hayday markuu imaanayey iyo murugadii sida ilaahay uga fayday markuu nabiga u yimid masaa'ilka u caddeeyey oo dhaqaalihii ka taageeray oo waxa weeyaan raxma inuu ahaa mana dhihin nabigu markuu sidaas yidhi waryaa adoo murugsanaad ii timid oo waxa weeyaan halaag ku dhacay markaasaad adigu ka hadlaydaa dhaqaalo iyo carruur iyo maxaa yeelay nafta in la badbaadiyo maqaasida shareecaday ka mid tahay waxa weeyaan sida diinka in la badbaadiyaba maqaasida shareecada ay uga mid tahay marka waana diin in nafta la badbaadiyo qoyskan qoys baaba'san oo fuqara weeye ayagiyaana laga hormariyey in la siiyo in kafaaradii lagu bixiyo timirtii uma qaala nabigu wuxuu yidhi acimhu quudii sadaqadan ahlaka ehelkaaga ku quudi sii eheladaada caruurtaada iyo islaantaada sii alxaratu xaradu ardun waa dhul tarkabuhaa ay saaran tahay xijaaratun dhagxaan suudun madmadow xara waxaa leedahaa dhulka ay kor saaran tahay dhagxaanta madmadow kaasaa la yidhahdaa xara haddaad maqasho xara haddaad maqasho waa kaas weeye xara haddaad maqasho midkaas weeye midkaas weeye midkaas weeye waxaa muhiima laba masalo inaan marka baraarujino masalada koobaad waxay tahay islaanta ma laga rabaa kafaaro may lagama rabo kafaaro ayadaa lagama rabo halkaas kafaara lagu bixina sababtoo ah kafaaro in aan laga rabin waxaa ku tusaysa nabiga waa uu u sheegay sala allahu alay slm ninkaanu islaamtiisa inuu ku dhacay waa uu u sheegay wa maca daalika nabiguna ma dhihin waxa weeyaan u taag iyaduna kafaara ha bixido kafaara ha bixido ma dhihin waxa weeyaan taakhiiru lbayaan can waqti alxaajati laa yajuus in caddaynta masalada caddaynteeda dib looga dhigo waqtigii loo baahna in la caddayna ma banaana fii xaqi nabiyi sala allahu alay wasalam ilaa waa axadkii laga qaadanaya xukunka sharciga ah markaasaana loo baahnaa markaas inuu dib uga dhiga ma banaanayn marka waa inaan lagu lahayn wey inaan lagu lahayn wey ilaa qofka cid wax ku waajibi kartaa ma jirto ilaa allihii abuuray maahane allena nabiga cid aan ahayn diin uma soo dhiibin nabiguna ma sheegin in lagu leeyahy marka waa sida sawaabka waa sidaas xukunka kaleeto oon caddaynaynaa waxay tahay riwaayadaha gabalkood waxaa ku sugnaa sida xaafid ibn xajar fatxulbaariga mujalladka afraad boqol toddobaatan iyo laba uu ku soo naqliyey sheekh naasirudiin albanina irwaa ulkhaliilka mujalladka afraad sagaashan iyo saddex uu waxa weeyaan ku tasxiixiyey xaafidkuna fatxulbaariga uu ku tasxiixiyey waxa weeyaan waxaa riwaayadaha gobol siyaadaha ku soo arooray waqdi yowman makaano maalinkaasna booskiisa maalin kale qalle maalinkaasna booskiisa maalin kale qalle halkaasna xugun kaloo kasii cajiibsana caddaatayo qofka maalin ramadaan kas u afura in qala laga rabo ayaa halkaasna ku caddaatay in qada laga rabo baabu sawmi hada kanu baabu sawmi soomkii baabkiisa weye fi safari safarka lagu soomo in safarka lagu soomo ayaa baabkaanuna ka hadlaya qofka musaafirka ah waxa weya safarka inuu ku soomo maxay tahay xugunkeeda qofka waxa weye safarku waa mashaqo gurigiisii qofku ka tegayaa afurkiisi iyo suxuurtiisi kuma habaysna maxaa marka laga rabaa taasaa xukunkeedii halkaan ka gelayna alxadiidu saadis wa hamaanuuna bacda almia xadiiska sideetan iyo lix ee boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga weriy can caaishata radia allahu canha ana am ana xamzata ibna camrin xamzata ibna camrin alaslamiyi alslamiy radia allahu canh qaala wuxuu ku yidhi linabiy nabiga sala allahu caleyh wasalam a asuumu ma soomaa fi safari safarka ma ku soomaa uu yidhi abu xamsa waxaan dhihi tagay xamsa a laydhaha magaciisa abu xamse lama yidhaha kunyadiisa waxaa la ydhaha abu saalix kunyadiisa waxaa la yidhahdaa abu saalix xamsa ibnu camar ibnu umay cuwaymir ibnulxaarith alaslami waa saxaabi jaliil ah saxaabi jaliil ah weeyaan axaadiisuu ka wariyaa nabiga abubakar cumar waa ka wariya isna jaamac badan oo taabiciyaalka ayaa ka wariya waxa weeyaan wuxuu la oofsaday ixdaa wa sitiina jiriyadu markay ahayd lixdan iyo kowdii ayaa la oofsaday marka abu saalix weeye kunyadiisu magaciisana waa xamsa ibnu camrin xamsa ibnu camrin ibnu cuwaymir ibnu alxaarith alaslami ana xamsata ibna camrin alaslami qaala wuxuu ku yidhi linabiyi sala allahu calay wasalam asuumu ma soomaa fi safari safarka ma ku soomaa rasuulka allow rasuulka allow safarka ma ku soomaa wa kaana ninkaasuna wuxuu ahaa kathiira siyaam min soom badan u ahaa min soom badan ayuu ahaa faqaala nabigu wuxuu yihi in shita haddaad rabto fa sum soom wa in shita haddaad rabtana fa afdir afr saasuu nabigu ku yidhi sala allahu alay slm haddaad rabtana soon haddaad rabtana afr saasuu ku yidhi haddaad rabtana soon haddaad rabtana afur soonka uu weydiinayana weliba ramadaanku ahaa oo riwaayadaha gobol riwaayadda abu daawuud oo kaleeto iyo ayaa aada usii cadaynaya riwaayadda abu daawuud oo kale oo waxay leedaha rasuulka allow anugu inii saaxibu dahrin ucaalijuhu usaafiru wa ukriih aniga rasuulka allow nin gaadiid ku shaqaystaana waa ku safraa waa kireeyaa wa inahu rubamaa saadafanii hada shahru waxaa dhici karta marka bishaan oo kaleeto inay igu timaado oo ramadaanka ah wa ana ajidu lquwa waajidunii an asuuma ahwanu calaya min an u'akhira fa yakuuna daynan calaya waxaana dareemayaa inaan xoog leeyaho soomi karoon safarka ku soomi karo waxaan kaloo dareemayaa inay dib u dhigidda aan dib u dhigaa ay waxa weya iiga fududahay inaan sooma soonku inuu iiga fudud yahay inaan dib u dhigo dayn la igu yeesho marka ma soomi karaa saasuu weydiiyey fa qaala nabigu wuxuu yihi in shita haddaad rabto fa sum soon wa in shita haddaad rabtana fa afdir afur waxa weeyaan marka halkaas waxaan ka ogaanay qofka musaafirka ah qur-aanka sariix alla wuxuu ugu sheegay inuu iska afuro waxa weyan maalmo kalena uu qadeeyo sida qofka jiran oo kale sida ilaahay baa yidhi subxaana wa tacaala faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhar waxa weeyaan qofkii idinka mid ahee musaafir oo safra ama jiran maalmahaas ramadaanka oo uu jiran yahay ama uu musaafirka yahay maalmo bedelkooda hadhow ha qalleeyo ta iska afuro macnaha xadiiskana wuxuu caddeeyey ilaa qur-aanka waxaa fasira nabiga sala allahu calay wasalam sunnada caddayda wuxuu caddeeyey inaan soonka maalinta ramadaan loo baneeyey qofka laakiin aysan waajibayn inuu afuro inaysan uu soomina karo uu afuri karo macnaha inuu afuro loo baneeyey uuna soomi karo oo khiyaar ay tahay saas ayuu xadiiskuna caddeeyey oo qofku hadduu rabana asagoo soom asagoo musaafirah ama jiran ayuu soomi karaa hadduu rabana waa afuri kara markaasu maalmo kale qaday karaa taas ayuu caddayday sunnadu yaa u fadli badan inuu soomo iyo inuu afuro yaa u fadli badan midii u fudud waa u fadli badan qur-aankana sidaasa laga fahmaa sunnadana sidaasa laga fahmaa hadday u fududahay soonkiisa inuu isagoo iska musaafira iska soomo oon qada lagu yeelan waxa weeyaan uusan ku dhibtoonayn waxa uu ajar badan inuu soonkiisa waxa weyan safarka dhexdiisa ku soomo haddii waxa weeyaan uu ku dhibtoonayo oo hadhow markuu gurigiisii tago soo laabto inuu qalleeyo ay u fududahayna waxa uu ajar badan inuu afuro oo markuu gurigiis tago u qadeeyo sidaasna qur-aankuna waa tusaa sunnaduna waa tuse qur-aanku waa tusaa ilahi wuxuu leey yuriidu allahu bikum alyusra alla wuxuu idinla rabaa fudaydka walaa yuriidu bikum alcusra culays alla idin lama rabo oo haddii qofka safarka waxa weyan ay u fududdahay haddii safarka uu u fudud yahay inuu ku soomo oo inuu qadeeyo hadhow ay dhib ku tahay waxa weyan ilaahay dhib lama rabo ummadda inuu soonkiisa waxa weyan safarka dhexdiisa ku dhammaysto ayaa u fadli badan hadduu dhibayo oo waxa weeyaan inuu safarka ku soomo ay dhibayso hadhow markuu muqiim noqdana waxa weeyaan qadadu ay u fudud tahay waxaa u fadli badan oo ilaahay la rabaa waxa weeyaan inuu iska afuro oo uu hadhow qadeeyo hadhow uu qadeeyo sunnaduna sidaasay tusaydaa xadiidka tirmidi uu wariyey abu saciid alkhudri wuxuu leeyahay wa kaanuu yarawna annahu man wajada quwatan fa saama fa xasanu waman wajada dacfan fa afdara fa xasanu waxay u arki jireen saxaabadu qofkii xoog helaya oo safarka dhexdiisa ku soomi karaa ee soomaa inuu wanaagsan yahay qofkii waxa weeyaan dacfi dareemaya safarka dhexdiisa afuraana inuu wanaagsan yahay marka taasna masaladaasna dawadeedu iyo bayaankeedu qur-aankii sunnadu saasay u caddeeyeen alxadiidu saabic wa hamaanuuna bacda almia xadiidka siddeetan iyo toddobayo boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariyay can anas ibni maalikin radia allahu canhu qaala anas ibni maalik wuxuu yihi kunnaa waxaan ahay nusaafiru kuwa safra maca nabiy nabiga la jirkiisa sala allahu calayhi wasalam nabigaan raaci jirn oo la safri jirin falam yacib ma ceebayn assaa'imu midka soomanu cala almuftiri midka afuray marka gabalna waa afurayeen gabalna waa soomanaay midkii marka soomanaa ma ceebayn kii afuray oo ma dhihin war ramadaanaad iska cunayda ma dhihin walalmufdiru midkii afurayna ma ceebaynayn cala saa'imi midka sooman oo midka afuran ma dhehin midka sooman war yaa ilaahay ruqsadiisa maxaad uga tegaydaan maa ruqsada alla qaadatuda afurtid ma dhehin marka labaduba inay bannaan yihiin weye siday u kala fadli badan yihiin waa soo sheegay alxadiidu thaamin wa hamaanuuna bacda almia xadiidka siddeetan iyo sideed iyo boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariya can abi darda radia allahu canhu qaala abidarda wuxuu yihi kharajnaa waa baxnay maca rasuulilahi rasuulka ilahi la jirkiisa sala allahu calay wasalam fii shahri ramadaan bilramadaan lafdigaas oo fii shahri ramadaan bukhaari kuma sugna wuxuu ku sugan yahay riwaayad labaad oo muslim uu wariyey lafdigaas marka sheekh naasirudiin albani silsilatu axaadiisi saxiixa mujaladka koowaad safxada waxa weeye saddex boqol toddobaatan iyo labo ilaa saddex boqol toddobaatan iyo afar ayuu uga hadlaa lafdigaas wuxuu ishaaraa inuu yahay lafdi shaad ah lafdigaas inuu yahay lafdi shaad ah oo shahru ramadaan ah fii shahri rama kharajnaa waa baxnay maca rasuulilahi rasuulka ilahi la jirkiisa sala allahu caleyh wasalam fii shahri ramadaana laakiin safarada nabiga sala allahu caleyh wasalam uu safri jiray ama jihaad u bixi jiray ama xaj u bixi jiray marka waxa weeyaan shahru ramadaan goormuu safray ayay masalada asalkeedu ka imaanaydaa oo abidardaa uu raacay hy calaa kulli xaal nabiga sala allahu caleyh wasalam xukunka xadiisku sheegi doono waxa weyan axaadiistii horeto ayaa sheegto ku xugun yahay xugun cusub sheegmayo kharajnaa waa baxnay maca rasuulilahi rasuulka ilahi la jirkiisa sala allahu calay wasalam fii shahri ramadaan bilramadaan fii xarin kulayl aan ku baxnay kubayl kulaylkaasoo shadiidin adag kulayl adag intaasuu soo kordhiyey xataa inhushaaniye kaana axadunaa qof naga mida wuxuu ahaa layadacu mid saara yadahu gacantiisa calaa ra'si madaxiisa korkiisa min shiddati alxari kulaylka darnaantiisa daraaddeed kulaylka darnaantiisa iyo adaygiisa darteed qof naga mida dallad iyo dad haysta ma ahayn madax ayuu gacanta saarin calaa cashiisa ayuu qoraxda iska xijin qoraxda meesha iska jirta oo jasiiratul carab ka dhacdana waa qorax aad u kulula ilaahay uu ogyahay xaaladeeda taasna waxay kutusaydaa dhibaatada iyo dandarada iyo juhdiga loo soo maray ilaahay diinkiisan koryeelidiisa oo saxaabada iyo nabigu soo mareen wamaa fiinaa naguma jirin saaimun qof sooman bishaas ramadaan ilaa rasuululahi rasuulka alle maahane sala allahu aleyh wasalam iyo wa cabdullaahi bnu rawaax marka laba xugun ayaan halkan ka faaidnay xugunkii hore oo ahaa ramadaanka qofka musaafirka inuu soomi karaiyo inuu afuri karo maxaa yale saxaabada intii kalena waa afureen nabiga iyo abu nabiga iyo waxa weeyaan cabdullahi bnu rawaaxa oo saxaabada ka midana waa soomeen waxay kaloo kutusaydaa xataa qoraxda kulul iyo maalintaas shidada badan qofka awooda inuu soomi karo oy u banaan tahay waxay kaloo kutusaydaa nabiga sala allahu caleyh wasalam iyo cabdullahi bna rawaaxa xoogga ayay ulahaayeen daacada iyo niyada adag ay ulahaayeen alxadiidu taasic wa hamaanuuna bacda almia xadiidka sideetan iyo sagaal ee boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariya can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala jaabir bni cabdillahi wuxuu yidhi kaana rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala allahu caleyh wasalam fii safarin safar fa ra'aa nabigu wuxuu arkay zixaaman ciriiri iyo wa rajulan nin ninkaasoo qad dullila calayhi la hareeyey meel laysku cihiriyayo dad isku cihiriyayaan ninaa ku dhacay oo sooman iyo nin oo la haraynayo walanba loo samaynayo dallad camal marya looga dhigayo fa qaala nabigu wuxuu yihi maa haadaa muxuu yahay ninkaasu fa qaala waxay dhahdeen saa'im waa sooman yahay ninkaasu ninkaas waa nin sooman oo dhacay qaala nabigu wuxuu yihi laysa min albiri samafalka ka mid ma ahan asiyaamu soon fi safari safarka lagu soomo laysa min albiri samafalka iyo daacaadka alle loogu dhawaado ka mid ma ahan asiyaamu soom fi safari safarka lagu soomo marka lafdigan wuxuu ishkaal geli karaa axaadiisii aan soo marnay maxaa axaadiisii waxaan soo marnay inay wanaag tahay qofka inuu soomo inuu afuraana ay wanaag tahay hadba midii uu awoodo kanuna wuxuu leeyahay asiyaam alaa ku jirta ashaasuna waxa weeyaan cumuum ayay keenaydaa soon sidiisaba safar lagu soomaa biriga ilaahay loogu dhawaado ka mid maaha sabab ha ku soo aroore qaacidaana jirta oo leh alcibratu bicumuumi lafdi waxa la ictibaariya oo la fiiriyaa waa lafdiga cumuumkiisa oo asiyaam alaa ku jirta cumuumayna keenayda soon kastoo safar lagu sooma inuusan biri ahaynay tuse alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab laakiin ibnu daqiiq ulciid masaladaas qaacida muhiim ah oo uu yidhi aaday muhiim u tahay in la xifdiyana weeyuu ku sheegay oo waxay tahay marka qaacidada laleeyahay alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab mar kastaba lafdiga cumuumkiisa la fiirinahay sababta khaaska ha ku soo aroo la fiirin maa wuxuu yidhi waa markaan sababta la socon qaraa-in iyo calaamado tusaya xukunkan takhsiisin oo lafdigan caamkaa takhsiisinaya amaa hadday qaraa-in la socoto qaraa-in hadday la socoto sababta qaraa-intaas cumuumka waa lagu khasisaya laf sababkaana qaraa-ina maanta la socota oo waa maxe ninkaan nin soomanee dhacay ee gaaray xaaladiis inuu dhaco ee dadkii walambaynayaan waa qariina oo xugun ka laasimi karo marka waxa weeyaan cumuumka lafdigan asiyaam ku jira waxaa lagu khasisayaa qariinadaas darteed xaaladda noocaas oo kalea oo waxa weeyaan safarka qofku uu ku dhibtoodo nuucaan oo kale ugu dhibtoodo waxa weeyaan soonka qofku nuucan ugu dhibtoodo biri ilaahay loogu dhawaado maaha maxaa yeelay qaraa-in taas ayaa la socota sababta iyo axaadiistii horan soo ogaanay in safar lagu soomo haddiin qofku ku dhibtoonan inay daacad tahay iyo biri oo nabiguna sameeyey saxaabaduna sameyn iyagoo la socdo marka waa la khasiisin qariinadaasana lagu khasiisin oo waxaa laleeyahay xaaladaasoo kale qofka ku sugan ee sidaasoo kale soonka ugu dhibtoonaya biri ma ahan inuu sooma qofkaan ku dhibtoonayna waa biri sida axaadiis hore aan ka soo ogaanay sidaas ayaa la leeyahy wa fii lafdin limuslim waxaa kusugnaa calaykum laaziman biruqsati illahi ilahay ruqsadiisa allatii ruqsadii rakhasa lakum uu idiin ruqseeyey wa ruqsada ilaahi calaykum ay ilzamuu laaziman biruqsati illahi ilahay ruqsadiisa oo dhibka xaaladaan oo kale sidaan oo kale ha u dhibtoonina ee ruqsada ilaahay qaata ilaahay idiin ruqseeyey sidaas weeyaan sidaas weeyaan xaafid ibn xajar lafdigaas calaykum biruqsati illaahi wuxuu ku yidhi fatxulbaariga wuxuu moodsiinayaa saaxib alcumda waxa weya lafdigan calaykum biruqsat illaahi allatii rakhasa lakum in muslim soo bixiyo shardigiisa kusoo bixiyay saasna ma ahan ee xadiis uu soo bixiyey baqiyadiisa ayuu ahaa sanad oo oo oo wasli ahna kuma keenin oo sanadkiisa walam yuusil isnaadu isnaadkiisa ma waslin laakiin nasaa-i ayaa isagoo mawsuul ah riwaayadaas wariyey marka sidaas ayuu yidhi hadalkaasna wuu baraarujiyey alxadiidu tiscuuna bacda almia xadiiska sagaashan iyo boqol ka gadaal marwiyi waxaa laga weri can anas ibni maalikin radia allahu canhu qaala anas ibni maalik wuxuu yidhi kunaa waxaan ahayn maca nabiy nabiga la jirkiisa sala allahu calay wasalam fi safari fa mina waxaa naga mid ah asaymu qof sooman wa mina waxaa naga mid ah almuftiru mid afuray qaala wuxuu yidhi anas ibni maalik fa nazalnaa waan degnay manzilan meel la dego fii yowmin maalin maalinkaasoo xaarin kulul maalin aad qoraxd u kultaa meel degnay wa agharunaa qofka noogu badan dillan hoos saaxibulkisaa waa qofkii go' haysta dallado iyo waxaas ma jiraan ramadaan weeye waa la sooman yahay waa la socdaa jihaad baa lagu jiraa nabiga sala allahu alay sl suu madiine u yimidba ama jihaad ama xaj unba u safray wax kale uma safrin marka waxa weeyaan qofka noogu badan oo har heli karaa waa qofka go' haysto madaxa saara kara wa mina waxaa naga mid ahaa man qof yataqi iskaga ilaalinaya ashamsa qoraxda biyadii gacantiisa qaala wuxuu yidhi anas ibni maalik fa saqada waa dhaceen assuwaamu dadkii soomana raggii soomana waa daateen inay gaadiidkooda xataa waraabiyaan amay teendhar la dhiso way awoodi waayeen shaqadii caamkaydoo lahayay wax waa ka qaba waayeen wa qaama waxaa istaagay almuftiruuna kuwii afurnaa fa darabuu fa darabuu waxay dhiseen al abniyata dhisisyaalkii teendhooyinkii dhiseen geedihii dadkii u sameeyeen harar ayay u sameeyeen dadkii wasaqow way soo waraabiyeen arrikaaba gaadiidkiina way soo waraabiyeen marka dantii caamka ahayd iyo khidmadii qabteen taas waxay kutusaydaa dadka muslimiinta dad iskacan qabta oo waxa weyan qof walba un tiisa ku tacaluqa ma ahan dad tiisa qof walba ku tacaluqa ma ahan ee waa qof dad iskacan qabta oo bulsho iswada gacan qabata oo isku adeegta oo isku kaalmayda oo isku qaadumayda oo isku khidmayda weye taas ayaana laga rabaa muminiinta fa qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu caleyh wasalam dahaba way la tageen almuftiruuna dadkii afurnaa al yowma maanta biljir ajarkii ajar maanta waxaa la tegay dadkii afurnaa saasuu yihi nabigu sala allahu caleyh wasalam halkaas marka xadiidkan wuxuu tusaya ajarka ila tagan waa maxay marka laba macnay culammadu ku fasiraan xadiiskaas dadkii soomanaa ajarkii ay ajra tilka alafcaal allatii facaluuhaa afcaashaas ay qabteen oo gaadiid waraabinta iyo dhis teendhooyinka la dhiso ah ajarkeedii ayagaa la tegay macnahaas waa lagu fasiraa laakiin macnahaas macno ka wanaagsanaa jiro oo bacd culamaana ku fasiraan oo waana macnaha daahirka ah wuxuu yahay in lagu fasiro ajarkiiyay la tageen macnaha haddii la fiiriyo ajarka ay heleen kuwa sooman ajarkoodu waxba wax weyn oo saasa noqon ma kuwaan afurana ajar badan wey fiiri haddii la fiiriyo ajarka ay heleen kuwa afuran ee u khidmaynaya muslimiinta ajarka ay heleen waxa weeyaan kuwaan sooman waa kaanahum ayagoon ajarba helinay lamid noqonayo macnaha kanaa qarinaya wey oo ka weyn halkaas waxaa caddaatay marka marka jihaadka lagu jiro qofka inuu soomo iyo inuu afuro hadduu ku daciifayo soonka oo jihaadkii uu ka daciifayo iyo danihii caamka ahaa inuu soomo iyo inuu afuro waxa uu ajar badan inuu afuro hadduu jihaadkii iyo masaalixdii caamka aheed oo muslimiinta ka daciifayo qofka mujaahidka waxa uu ajar badan inuu afuro haddii laakiin uusan ka daciifayn oo uu acmaashii caamka aheedna qaba karo jihaadkii u istaagi karo soomina karo soo socdaahe waxa uu ajar badan inuu soomo xadiiska soo socdaana na tusi doono xadiis noo imaan doono alxadiidu alxaadi wa tiscuuna bacda almia xadiiska sagaashan iyo koob iyo boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga weriy can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi kaana shanigu wuxuu ahaa ismukaanada shani ka dhigo yakuunu inuu ahaado calaya korkayga asoomu soom min ramadaana ramadaan xaggiis uu ka ahaado maalma ramadaan ha laygu yeelo jiray sida loogu yeelana waa dahaaradii aad ka tegido waxa weeyaan waxa weeyaan xayd ayaa ku dhicin xayd ayaa ku dhicin ramadaanka marka ramadaan ayaa laygu yeelan famaa astadiicu ma awoodi jirin an aqdiya inaan qadeeyo ilaa fii shacbaan shacbaanka maahane bisha shacbaan ee ramadaanka kaleeto ka horeyda ka hor inaan qadeeyo ma aanan awoodi jirin sababtay la awoodi weydayna riwaayad muslimkaa caddaynaydaoo rasuulka dartiisaan la awoodi waay leeda oo rasuulkan ku mashquulsanaa ashuqlu min rasuulilahi sala allahu alay wasalam mashquulku wuxuu ahaa nabigaan ku mashquulsanaa nabiga ayaan ku mashquulsanaa sala allahu calayhi wasalam taas marka waxay ku tusaydaa laba shay kow qadaha oo ramadaanka gabdhaha lagu yeelan ee ama umulsha ah ama waxa weeyaan xaraarka ah amase waxa weeyaan xaydka ku dhaco ee aan soomi karin ramadaanka qadaha lagu yeesho soonkaas qadihiisu waa muwasac waktiga u haystaa ee ma ahan mudayaq oo wakti yaroo laleeyahay horey waa inay ka qaleyn haddii kaleetana waa aafimiin ma ahan wakhaasatan haddii shuqli iyo cudurdaar uu jiro haddaan cudurdaar jirin sida wanaagsan waa in la dedejiyo laakiin cudurdaar hadduu jiro waxa weeyaan waa muwasac waqtiga waxa uun la raba ramadaanka kale inuusan gaarin haddiiba la awoodo laakiin waktigaa sanadaah oo dhan ayaa la yska rabaa waxay kaloo ku tusaydaa mucaasharo wanaagga amase la dhaqan wanaagga caa-isho ay nabiga wanaagga ay kula dhaqmayday ayadoo caafimaad qabta oo soomi karta ayay waxay la afurneed nabiga xushmayntiis oo nabigiyo jooga oo waxa weeyaan inuu damac ka galo ay dhici karto inay tiraa waa soomana taasay iska ilaalinayda nabiga oo weliba soonkiiyo soon waajib ah oo ramadaan ah ay waxay iska ilaalinayday inay tiraahdo nabigiyo jooga oo la jooga waxaan soomana nabigina ay dhici karto inuu rabo marka shacbaanka marka maxaa fursadda heleeda waa maxay nabiga soom badan ayuu shacbaanka soomi jira saasay marka iyaduna ka faa'idaysan jirto qaday jirto marka masaladaasna masale muhiim alxadiidu thaani wa tiscuuna bacda almia xadiiska sagaashan labay boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariyay can caaishata radia allahu canha ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam qaala rasuulku wuxuu yidhi man maata qofkii dhinta walxaal caleyh korkiisa siyaamu soon u aaday saama waxaa ka soomaya canhu xaggiisa welihi weligiisa qofkii dhinta ee soon lagu leeyahay weligiisaa ka soomaya waxa weeyaan qof hadduu dhinto oo soon lagu leeyahay soonkaas ama waa nadar uu asagu isku waajibiyey ama waa ramadaan ama waa kafaaro soonaa lagu leeyahy waa soonaa lagu leeyahy waxa weeyaan soonkaas lagu leeyahay weligiisaa ka soomaya weligiisa waa dadka qaraabadiisa ayaa ka soomaya badanaaba asal waxay tahay cibaadada badanigaa qof lagama sameeyo hadda qof salaad lagu leeyahy hadduu dhinto waxa weeyaan lagama salaadi karo lagama tukan karo laakiin cibaadada badaniga ama iyo maaliga iskaga darsan sida xaj oo kale waa laga sameeya qof hadduu dhinto xaj lagulaha waa lagu xajiya midda hadee maaliga kaliya ah oo sekadana waa laga bixiya laakiin cibaadada badaniga ah asalku wuxuu yahay inaan qofka laga samayn laakiin asalkaas xadiiskan waa laga soo reebay oo qofkii soon lagu leeyahay oo dhinta weligiisa ka soomaya nabi maxamed a yidhi sala allahu caleyh wasalam waa in laga soomo marka waa mutlaq marka soonkan oo nabigu kuma qaydin ramadaan iyo mid kale midna man maata qofkii dhinta walxaal caleyhi korkiisa siyaamu soon un u ahaaday cumuumna waa la dhigi karaao waxa weeyaan waxaa la yidhahdaa nakira fi siyaaqi shardi tufiid lcumuum mantaa shardiya laga dhigin siyaamna waa nakiro nakira fi siyaaqi shardina tufiid lcumuum marka qofkii dhinto soon lagu leeyahay weligiis ayaa ka soomaya soonkaasna lama kala qaadin nabiga sala allahu calay wasalam marka waa in sidaas loo itlaaqo loo daayo oo waxa weeyaan qofkii soon lagu leeyahay laga soomo midku raba ahaadee wa akhrajahu abu dawuuda soo saaray meeshaas waxaad moodaa lafdiga inay wax ka xadfan yihin maxaa xadiiska bukhari muslim aa wariyey marka waxa la akhrajahu shaykhaani wa akhrajahu lbukhaari amase muttafaqun caleyh wa akhrajahu abu dawuuda soo saaray wa qaala wuxuuna yidhi haadaa xukunkaanu fi natri wey nadarka ayaa laga soomi wa huwa in nadarka laga sooma qowlu axmed ibn xambal wey axmed ibn xambal qowlkiisa wey wuxuu leeyahy ramadaan haddii lagu leeyay laga soomima laakiin nadar hadii lagu leey lagu sooma laakiin sida sawaabka waana dhammaystiri doona xadiisa soo socota kulli waa isku mid waa laga soomaya wax alla wixii soona oo lagu leeyahay waa laga soomaya nadar kuuni kuma ahan wax khasisay xadiiskanna lama hayo marka insha allahu casharkeennan halkaas ayaan ku joojisan wabillahi towfiiq wa sala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina muxamed